caasimadda dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ee jigjiga ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu taageerayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaantan u magacaabay xamse cabdi bare warkan waxaa jigjiga nooga soo diray warigeenna maxamed cabdiraxmaan gaarta
munaasabadan oo ahayd mid lagu taageerayay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhowaan markii labaad loo doortay xilka madaxweynenimada soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha cusub ee xamse cabdi bare ayaa ka qabsoontay caasimada dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga waxaana munaasabadan isugu yimid qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada jigjiga waxgaradka aqoon-yahanka siyaasiyiin hore haween dhallinyaro iyo kooxaha fanka iyo dhaqanka deegaanka soomaalida iyadoo munaasabadan lagu taageeray madaxweynaha tobnaad ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha cusub ee xamse cabdi bare oo dhowaan la magacaabay munaasabadan oo ay ka hadleen waxgarad iyo aqoon-yahano ayaa taageero u muujiyey madaxda qaranka soomaaliya waa arrin aad iyo aad loogu farxo taariikhdana gelaysa xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdibare oo halkan lagu soo dhowaynhayo taswiirtoodiina ay saaran tahay korka waa arrin taariikhda gelaysa waana wax aad iyo aad loogu farxo taa waxaan idiin raacinayaa waxaan ilaahay u baryaynaa ilaahay baa wax qabta ilaahay baa wax gooya ilaahay baa wax kara in ilaahay qaadirraxmaanu uu madaxdaas ilaahay uu la qabto wixii ay jecel yihiin ee fiican taas waxay caddaynaysaa aana ugu daraynaa taa ummadda soomaaliyeed dhibaatooyin badan bay soo mareen oo ay arkeen inay aad iyo aad ugu farxaan labadaa nin xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdi bare oo aqoon dheeraado badan isu lahaa isla doortay inay ummadda soomaaliyeed gacan siiyaan midnimadoodiina ku soo celiyaan taa ilaahay baan ka baryaynaa aniga habeenkan waa habeen taariikha buu ii yahay waa habeenkii iigu horraysay aan masrax istaagay deegaanka soomaalida ah waa habeen taariikha fara badan le weeyaan waana habeenkii ugu horreeyey ee madax soomaaliyeed oo soomaalida soomaalideenna soomaali waynu wadanahay muqdisho iyo ra-iisul wasaare soomaaliyeed iyo madaxweyne soomaaliyeed laga xusay jigjiga waa taariikh isugaysay inaan riyoonayaad mooddaa hadda waa guul aynu gaadhnay weeyaan maasha allah ilaahaybaa cimrigayga igu simay waxaa la yidhi soomaalidu meel kastoo ay joogto waa isku mid ka jilib jooga ka jamaano jooga ka jabuuti jooga ka jigjiga jooga waa isku mid weeyaan anigoo ku hadlay codkii reer minneabolis ama reer minnesota anigoo ku hadlaya gabdhaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan codkeedii ee waxaan halkan ka hambalyaynayaa oo ugu weynaa oonu idhi oonan halkan ka salaamaya madaxweynaha soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud waxaa kaloo ka salaamaya xamse cabdi bare waxaan leeyahay noolaada waxaan leeyahay soomaalida kor u qaada kor u qaada
madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa kaloon u hambalyeynaya ra-iisul wasaaraha uu xushay mudane doctor xamse cabdi bare waxaana leeyahay xilka aad qaadeen iyo mas-uuliyadda aad qaadeen kuwii ilaahay uu ku asturo oo ku guulaysta allaha idinka dhigo ducadaa kadib waxaan leeyahay soomaalidu meel ay joogtaba waa dad walaalo ah geeska africa meel kastoo ay ka degan tahay waa dad walaalo ah waa dad ehela waa dad wada dhashay wadamada ay joogaan unbaa u kala duwan ma ahe waa dad wada dhashay walaalo ah waxaan xukuumadda cusubna ka codsanaynaa inay xiriirka dadka soomaaliyeed ee dariska ah ay la tahay iyo dowladaha dariska ah iyo nabadgelyada ay adkeeyaan oo ay ilaaliyaan wada jirka iyo nabadgelyada iyo xasilooda geeska africa inay ilaaliyaan xukuumadda cusub ayaanu ka codsanaynaa waxaa kaloon u hambalyeynaynaa shacabka soomaaliyeed ee xukuumadda cusub yeeshayna waa u hambalyeynaynaa iyagana kuwii la shaqeeya xukuumaddooda oo wax la qabta allaha ka dhigaan leenahay dhankooda qaar ka mida dadkii ka soo qaybgelay munaasabadan ayaa dareenkooda uga warramay idaacadda v o a waa uwaasweli maxamuud carab waxaan halkan uga fadhiisadaan u hambalyaynaynaa madaxweynaha ummadda soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud markaan leeyahay ummadda soomaaliyeed dareenka ay xambaarsan tahay waxaan nin walba inuu garanayo waxaan u hambalyaynayaa ra-iisul wasaaraha uu soo xushay dhallinta yar ee uu ka soo xushay dhallinyarada faraha badan ninkaa yarka aqoon-yahanka xamse cabdi bare ayaan u hambalyaynaa halkan uga faa'idaysanaynaa xafladdaas jijiye ka dhacaysa oo iyada laftooda ay tahay mucjiza ay tahay in jigjiga xaflad looga sameeyo ra-isul wasaare laga doortay muqdisho laga doortay waa wax ilaahay lagu mahadiyo weeye wax ilaahay lagu mahadiyo weeyaan alxamdulilah rabbi alcaalamiin magacaygu waa xasan nuur cali daahir haddaan dareenkayga cabiro xukuumadda soomaaliya oo madaxweyne garweyne ku yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre aad iyo aad baan uga hambalyanayaa hambalyadaasoo mid la soo koobi kara aan ahayn oo soomaali oo dhan farxadda mid aan la qaybsanayo ay tahay isku soo wada duubo munaasabadan lagu taageerayay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa cusub xamse cabdi barre ayaa noqonaysa munaasabadii ugu horreysay ee taariikhda abid loogu dabaaldego caasimada dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga